gudoomiyaha ciyaaraha magaalada gaalkacyo iyo gudoomiye ku-xigeenka gaalkacyo ee dhanka galmudug ayaa daafuray tartanka kubadda cagta oo lagu xoojinaya isdhexgalka bulshada magaaladaasi tartankan oo loo qabtay afar kooxood ayaa waxaa taabagelinaya hay-adda c b d waxaana furitaankiisa ka qaybgala ciyaartooydii hore ee gaalkacyo maamulka magaalada iyo marti sharaf kale gudoomiye ku-xigeenka magaalada gaalkacyo ee galmudug maxamed cabdi cilmi ayaa ka waramaya tartankan isagoo ciyaartooyda ugu baaqay inay ku dadaalaan akhlaaqda waxaanu joognaa xaflad aanu ku daahfurayno koob nabadeed oo isdhexgal ah runtii gudoomiyaha ciyaaraha kooxaha kala duwan dhammaan inta ka soo qayb gashay ciyaartooyda saxaafadda agaasimaha arrimaha bulshada koob loogu talagalay nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug oo runtii ahmiyad weyn u leh gobolkan ama degmadan waxaanu ka rajaynaynaa tiimamka ciyaaraha ciyaarahaya in ay iyaga laftigooduna ay u arkaan inay yihiin qayb ka mid ah nabad raadinta gobolka mudug ama nabadaynta si loo gaaro hiigsiga ah in dhallinyarada iyo bulshada oo dhani ay isdhex gasho oo dadku ay dareemaan walaaltinimo iyo isdhexgal iyo wanaag kooxo kala duwan oo magaalada labadeeda qaybood ah ayaa ciyaari doona marka waxaan rabaa inaan idhaahdo sidoo kale hay-adda jooga c b d oo runtii isaguna ka saacidahaya xagga tasiilaadka iyo maamulada oo ayaguna garab taagan waa u mahad celinahayaa waxaan rabaa marka inaan idhaahdo koobkii galabtay halkaanu nooga daahfuran yahay dhallinyaradana waxaan rajaynayaa inay si guul leh ay ku ciyaari doonaan tartankan ayaa ka qayb qaadan doono isdhexgalka dhallinyarada iyadoo ay u soo daawasho tegi doonaan bulshada magaalada gaalkacyo